بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آه، أنيقو أه عبد العزيز حسن محمد أنا وزيرك تمرت iyo khayraadka biyaha waxaan go-aansaday maanta inaan iska casilo xilkii wasiirnimo ee aanan dowladda federaalka xukuumadda aan u hayay maadaama aan ahay musharax madaxweynaha koonfur galbeed oo ay guddiga doorashooyinka qarankana ay soo saareen guddiga doorashooyinka maamulka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee baarlamaanka shuruudihii ay soo saareen ay ku jirtay xilka magacaabista cid haysa inaysan musharaxnimada ka mid noqonaynin sidaas darteed ayaan waxaan go-aansaday inaan iska casilo xilkii wasiirnimada ooaan u diyaargaroobo musharaxnimadeydii aana galo sidii aan ku noqon lahaa aan ku qaadan lahaa registrationka ku suubsan lahaa waxaan u mahad celinayaa ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre oo ii magacaabay xilkaas wasiirnimada waxaana ka codsanayaa intaan isla shaqeynayna aadan ugu mahad celinayaa shaqada fiican oo iyo sida wadajirkoon u wada shaqeynay waxaana ka codsanayaa inuu iga aqbalo maadaama anigoo aan go-aansaday inaan tartankaas aan ka qayb galo waan u mahad celinayaa xukuumaddii iyo tiimkii aan isla shaqeynaynay iyo shaqaalihii wasaaradda aan iskala shaqeynaynay wasiir ku-xigeenkaygii agaasimihii guud shaqaalihii wasaaradda tamartii biyaha kulligoodna waxaan u rajeynayaa khayr shaqo wanaagsan iyo inay howshii aan u hayay ay meesha ka sii wadaan anigana ay noo soo duceeyaan aada iyo aada u mahadsantihiin ujeeddada maanta aan kugu yeer intaas waa inaan iska casilo xilkii wasiirnimadii waana mahadsantihiin